bara hilal ani waxaan ku ogeyn dee isagoo ridada kamid aan ku ogeyn meel oo hadda ku tooba keenayna medina lagama maqal anaguna ma sheeginin de murtad iyo maxay xarsa mujaahidiinna calaaqada ka dhexaysa soomaaliya way garanaysaa inaan hadda calaaqada aysan ka dhexaynin waa yaqaanaano waa og yihiin marka waxaan leenahay de kolley waa dad dana kale kale iyo brobagand dadka dana kale kale ayaa waxaa wadwada brobagandka la fidiyana dee waxa weeye intaa hadduu ku ekaado ficnaan lahaade maxay ilaa wax badan la gaarsiiyo oo been badan la isku dardaro oo baraad sheegaysa waxaa kasoo dhow marka de waxaa lidhahaya soomaaliyn meelaha qaar yuhuuda wax soo siisa yuhuuda taageera taageerta iyo halkaasaa dhan qaar gaarsiinayan soomaa marka baraa de hadii lagu sintay waxaan isleeyahay weli waa dhow yihiin kuwaas bara la gaarsiiyo waa dhow yihiin baraya annagana waxa weeye wax calaaqa oo naga dhexeeya ma jiraan shicaad haddaan kugu sheego runta ummadda muslimiinta ay maqlaysa waxaan kula dardaarmaa waxa weeye diintooda inay haystaan nabigu sala allahu aleyh waali wasalam markii ugu dambeysay uu geeriyoon rabay maalin xadiiska cerbaad ibnu saariya runtii markuu dadka aada u wacdiyey ayaa nin saxaabiya ayaa weydiiyey wuxuu ihi kaanaha mawcidatu muwadicin awsina ya rasuul allah sala allah alay wasalam waxaad moodaa marka inay tahay mawcido oo waxa weeye sagoodsi inay tahay moodaa noo dardaaran dardaaranka ugu dardaarmo wuxuu dardaarmay nabi sal lla ly slam uusiikum bitaqwa allahi tabaraka watacaala waxa weeye wasamci wataaca waintabara calaykum cabdan xabashiyun nabigu wuxu sal alla alayh wasalam waxaan idin dardaarmaa waxa weye cabsida ilahi tabaraka watacaala inaad ismaqashaan aad maxay ahaday aada is-adeecdaan addoon xabashiba marka madaxa idiin noqdo nabigu wuxuu tilmaamay wa iyaakum muxdathaat alumuur calaykum bisunati wa sunati khulafa rashidiin waxa weeye waxaad qabsataan sunadaydii iyo sunada khulafaa rashidiinka qabsado cadduu calayha binawaajidi wa iyaakum wamuxdathat lumuur faina kula bidcatin dalala kula bidcatin wa kula dalalatin fi nnar o kama qaala sala allahu alayh ali wasalam nabigu sal ly slam dardaaranka marka wuxuu noo dardaarma runtii cabsida ilahi tabaraka watacaala iyo inaan dee ismaqalno oo wala maxay iswalaashano oo waxa weeyaan umaraha haddaan len umarada